ku dhowaad labaatan qoys oo ku nool kaamuka ku yaala duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa xilligan waxaa soo wajahday xaalad nolol xumo maadaama aysan haysan wax ay noloshooda ku maareeyaan qoysaska barakacyaasha ayaa hay-adaha samafalka iyo maamulka duulgoboleedka koonfur galbeed soomaaliya gaar ahaan guddiga qaxootiga iyo barakacyaasha koonfur galbeed soomaaliya ka codsaday in gargaar bini-aadanimo lala soo gaaro si ay uga gudbaan xaaladda ay ku jiraan dndog aadiyou aha aawma i hiriir reetoy waxwaanaa waxasa ka tabay buulo fallaay wadankan aa dhoogaay ariinyogaas mayla raayusa ani shiidingaadahay mayla raayus kari ahay buulo fallaay kiibaada reetoy waxwaanaa waxsifadaay hay-adda samafalka waxasu sheeqaay
waa maa benimati rabbi ka faadir gaba onau riigu ley dhanyaro siiraabtin bad riigu gaba ley anseetu riigada dhanaarantaa gurus ay misheer yagabte faryamuwa masaarte yembada wadate langani wal koofadaa leeraw mala horta meen allah maga erta ilaahay mada madila koof dhanka kale qaar ka mid a horjoogayaasha kaabamka ku yaala duleedka magaalada baydhabo ayaa ka hadlay xaaladda adag ee xilligan ka jirta kaabamka bagiga doomeajeenaha kashmidatu baahada geeka jirta ti ilaahayley daboolo koruta bani aadan daboolo kor aman hayna galbaan sheeni haddina si ahaatee ama koonfur galbeed bisan ka dhalanee foolbisa kaleeblisinka fawugahay galbaan sheeni nogna geegunan guuri kornogna male koonfur galbeednan dhalani meelunanka bahaana malihi male orome mihiini etoobi mihiini soomaaliya enne darisii walayn dhiibaayinka dhiibaayinka dhiibaayinka galba jabay maguuseelu weeleeka roogdu dowladda koonfur galbeedna hata an bandhignay walun hadda halkun una ka argahayn oonan lahayn way fadaane laka bilaawu sacadaas dalka i dibidda dhatiyo maynka gayla dhaamahayne oo waana kiinka weersine walaalan duleedka magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa ku sugan kumanaan qoys oo kasoo barakacay xaaladihii kala duwanaaha dalka soo maray kuwaas oo xilligan wajahaya xaalad adag